waxa uu ahaa kulan ballaaran oo iskugu jiray dooro aqoon kororsi ah iyo wadatashi u dhexeeyey hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel kaasi oo socday muddo siddeed maalmood ah islamarkaana ka qabsoomay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan madasha kulanka martigelineysay ayaa waxaa lagu lafaguray arrimo muhiim ah waxaana ka soo qayb galay xubno kala duwan oo beesha gaaljecel ka soo jeeda kuwaasi oo iskugu jira nabadoonnada iyo waxgaradka beesha hoggaanka dhaqanka ee beesha gaaljecel ayaa gabagabada kulanka ka soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa kaasi oo ay beesha ku bidhaaminaysay waxa uu kulankeeda daarnaa iyo go'aamada ka soo baxay qaar ka mid ah nuqabada beesha gaaljecel ayaa cudbaahiyaha ka hor hadlay iyagoona isdul taagay qodobo kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah waxgaradka ayaana sheegay in ay beri ka yihiin ololo walba oo islaamka ka dhan ah waxa uuna tilmaamay waxa ka dhexeeya beesha gaaljecel iyo maleeshiyaadka macawiisleyda ee ay ku shaqaysatay dowladda federaalka gaalada annaga hadda mogtahay haddii macawiisley ay tahay iyo haddii gaalo saliibi ay tahay iyo hadday murtadiin tahayba wax haddana dhex yaalla ma lahan ayagana asxaan nooma hayaan annagana asxaan uma hayno keliya waxna dhex yaalla waa inaan dilna annagana ina dilaan war kale ma jiro cid alle ciddii toobo keenta ilaahay kitaabkiisa u soo noqota waa walaalahan waa muslimiin ciddii deedana annaga madaxaan ka jaraynaa ayagana waana dilayaan fadhi ma jiro insha allahu tacaala beesha marka waxaan ku dhiirigelinaa dabca in layska daayo dhexda in si fiican loo xirto shareecada ilaahay inuu kaalmayno walaalaha mujaahidiinta ah dhexdayna si sharaf iyo cise ay ugu noolaadaan annagana aan u noqonno xayndaab ama derbigii shareecada ama mujaahidiinta difaacay waana nooga go'ontahay insha allah biidni illaahi baari go'aankaasna beesha waa isla qaadatay cid kasta oo xamlo soo qaadane ama shareecada ilaahay soo weerartane meeshii ay mareen tuuro iyo cumardheere iyo shataqeey iyo suunuug iyo waddadaasaa u dambaynaysa biidni illaahi baari
sidoo kale bayaanka ka soo baxay kulankan wadatashi ee u dhexeeyey beesha gaaljecel ayaa goobta laga akhriyey kaasi oo daarnaa qodobo kala duwan oo siddeeddii maalmood ee kulanka socday la falanqeenayey kow dhaqanka beesha waxay si buuxda isula qaateen in ay waajibaadkooda koowaad ka dhigaan gaarsiinta dadka ay hoggaanka u yihiin diinta allaah lambar labo beeshu waxay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda ansaarta ah gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta allah lambar afar sidoo kale beeshu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa kuwa ka dhashay ee gaalada raacay lambar shan waxaan si gaar ah ugu digaynaa kuwa madaxyaweynta ah ee caqliga iyo diintaba laga xaday lambar lix beesha waxay ugu baaqaysaa dhammaan dadka u dhashay in ay ka faa'iidaystaan khayraadka allaah ku manaystay sida xoolaha iyo dheeraha si ay ugu kaaftoomaan sandareertada xun oo hay-adaha gaalada wadaan lambar toddobo dhaqanka beesha gaaljecel wuxuu ugu baaqayaa dadkiisa midnimo walaalnimo iyo wadajir islaami ah lambar siddeed ugu dambayntii beesha gaaljecel la tiirayoonaysaa waxa ku dhacay muslimiinta ku nool caalamka adraaftiisa oo ay u geysanayaan saliibiyiinta caalamiga iyo dabadhilifyadooda gaar ahaan walaalahan reer falastiin wabilaahi towfiiq
ugu dambayntii xubnihii kala duwanaa ee u dhashay beesha gaaljecel islamarkaana ka soo qayb galay madashan wadatashi ayaa si wadajir ah u soo dhoweeyey bayaanka iyo qodobadii kala duwanaa ee shirka ka soo baxay iyagoona carabka ku wada adkeeyey inay xoojinayaan bayaanka ayna hirgelin doonaan